halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a herarkaranfiimada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ood naga dhegaysan karaysaan barta internetka v o a somali com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa jimce sagaaliyo tobanka bisha juun sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddeenna waxaa wada jir idinkugu daadaheynaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobadan barnaamijka fiidnimo idinku hayna caawa waxaa dhegaystayaal ka mid ah hay-adda i m f oo sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu saddex dhibic toddoba boqolkiiba kor u kacay sannadkii lasoo dhaafay ee laba kun iyo afariyo toban dagaalo dad xoolo dhaqato ah ku dhex maray gobolka gaarisa ee waqooyi bari kenya
denmark oo isbahaysiga mucaaradka ajaanibta nacibiu ku guulaystay kuraastii baarlamaanka waxaa kaloo aannu idiin haynaa marka bishani waa bil deeqsinimada aad iyo aad loo ammaanay oo loo baahan yahay in la labanlaabo waxa la bixinayo rasuulkeennana uu aad iyo aad deeqda uu u labanlaabi jiray waxaan kaloo baaq u dirayaa walaalahayna yacni ayagana la yidhaahdo alxarakata shabaab bishan ilaah ha ku caabudina dhiigga muslimiinta inaad daadisiin ha ku caabudinina bilaa calaykum
codadkaasi waxay qayb ka yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu idinku hayno waa barakada bisha rabadaan waxaa intaasoo dhanse ka soo hormaraya wararkii caalamka
wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sheegtay inay korortay soddon iyo shan boqolkiiba sanadkii tegey dhimashada loo geysto falalka ama ay sababaan falalka argagixisada iyadoo sideetan iyo kow boqolkiiba weeraradaasi dhimashada ay keenaana ay sare u kacday dalalka ciraaq afghanistan iyo nigeria sanadkii labada kun iyo afariyo tobanka saddex iyo toban kun afar boqol iyo lixdan iyo saddex weerar oo argagixisa ayay sheegtay warbixintu inay ka dhacday dunida sida lagu qoray warbixin sanadeedka ay markaasi hay-adda ama wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay ka diyaariso falalka argagixiso ee sanad walba ka dhaca caalamka oo maanta soo baxday tirada dhimashada weeraradaasi ka dhalata ayay wasaaradda ku sheegtay inay gaarayso laba iyo soddon kun iyo toddoba boqol oo qof halka dhaawacuna uu ka yahay soddon iyo afar kun iyo toddoba boqol kororka dhimashada ayaa weeraradani ay geysteen waxaa lagu sababeeyey in ay tahay hubka loo adeegsada weeraradan oo ah kuwo aada khatar u ah warbixintan ayaa lagu xusayey sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobanka labaatan weerar oo dhacay ay ku dhinteen inka badan boqol qof afduubka ayay warbixintu xustay in labadii kun iyo afar iyo tobanka la afduubay sagaal kun iyo afar boqol oo qof oo ay afduubteen kooxaha argagixisada saddex jibaar ayay ka badan tahay tiradan tiradii labadii kun iyo saddex iyo tobanka ciraaq ayay warbixintu xustay inay tahay wadanka ugu badan ee ay ka dhacayaan dhimashada ay sababaan weerarada argagixisada afduubka ayaa isna kordhay tan iyo markii isis ay samaysmeen sidoo kale booko xaraam ayay warbixintu sheegtay inay geysteen inta ugu badan afduubyada lasoo wariyey ninkii caddaa ee loo xidhay dilkii uu ka geystay kaniisad taariikhiya oo dadka madoobe ay leeyihiin ayaa lagu soo oogay sagaal qodob booliiska magaalada charleston ee dalka maraykanka oo goobta uu dilku ka dhacay ayaa jimcihii maanta arrintaasi sheegay daylan rof oo koob iyo labaatan jir ahna ninkii dilka geystay ayaa la kulmaya eedeymo dembiilanimo oo ah inuu hub sharci darraa haystay waxa uu ballansan yahay inuu maxkamad hor yimaado labada duhurnimo oo xilliga bariya dalka maraykanka oo hadda wax laba saacadood ka yarahi ay ka dhiman yihiin kulanka maxkamadda ayaa lagaga hadlayaa in damiin lagu sii dayn karayeen kale ninkan oo koob iyo labaatan jira laguna magacaabo sidaan soo xusnay daylan rof ayaa dib loogu celiyey south carolina khamiistii shalay iyadoo hay-adda f b i du ay isaga waday waxaa laga soo qabtay oo uu baabuur u kaxaystay gobolka deriska la ee north carolina kadib markii uu dilay sagaalka qof kuna dilay kiniisadaas oo ay ku cibaadaysanayeen dadkaasi waxaa ku jiray haweeney waa toddobo iyo siddeetan jira saddex qof oo kale ayuu arbacadii ku dhaawacay gudaha kaniisadda oo lagu magacaabo emmanuel african methodist episcopal church kuna taala magaaladaasi charleston booliiska ayaa sheegay in master rof uu galay kaniisadda si deganna uu saacad u fadhiyey xilli kitaabka bibaleka ay dadkaasi baranayeen markaas kadibna uu istaagay isagoo odhanaya waa inaan dilaa dadka madow ra-iisul wasaaraha tailand barayu john ocha ayaa ku boorinaya dadweynaha in aanay argagixin kadib markii wadankaasi uu xaqiijiyey qofkii ugu horeeyey ee lagu arko xanuunka mers ra-iisul wasaaraha oo la hadlaya dadweynaha ayaa yiri fadlan ha argagixinaha waxaanu xalinaynaa arrintan haddii ay jirto cid isaga shakisan inay qabto calaamadaha xanuunkan la xiriira cisbitaalada waa in la iscaawiyaa oo la taxadaraa ayuu sheegay ra-iisul wasaaruhu qof ka yimid dalka camaan ayaa maalintii khamiista la xaqiijiyey inuu yahay qofkii ugu horreeyey ee lagu arka xanuunka mers gudaha tailand ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in wadanka uu si wanaagsan u diyaar garoobay wax ka qabashada xaaladanna uu diyaar u yahay iyagoo lagu salaynaya ayuu yidhi cashiradii horey loo bartay
kooxda caalamiga xuquuqda aadamaha ayaa ugu baaqday midowda yurub inuu sii wado howlaha raadinta iyo gurmadka ee muhaajiriinta magangelya doonka maadaama kumanaan magangelya raadisahay ay ka soo gudbayaan badda mediteraneanka oo yurubna la daaladhacayso inay horumariso siyaasad cusub oo wax lagaga qabanaya arrimahaasi hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa baahisay warbixin ugu baaqaysa hogaamiyaasha midowda yurub inay mudnaanta siiyaan xuquuqda aadamaha marka ay gaadhaan su-aasha ku saabsan muhaajiriinta kulankooda toddobaadka dambe dhacaya kooxdan xuquuqda aadanaha ayaa sheegtay inay wareysatay boqol iyo konton muhaajiriin ah oo dhowaan soo gaadhay jasiiradda talyaaniga waa jasiiradaha talyaaniga iyo griiga in halka ay sida weyn u danaynayaan dadka ka soo cararaya bariga dhexe ee afrika ay tahay yurub waxay sheegeen in qaar badan oo muhaajiriintaasi ka mid ihi ay yidhaahdeen inay isku dayayaan inay ka baxsadaan xadgudubyo dhinaca bini'aadanimada ah oo ku haysta waddamadii ay u dhasheen
ramadaan wanaagsan habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbood nagala socotaan halkani waa v o a washington hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa soo gabagabaysay kulankii ugu horreeyey muddo shan iyo labaatan sano ka badan kaas oo ku saabsanaa arrimaha dhaqaalaha soomaaliya hay-adda ayaa sheegtay in dhaqaalaha soomaaliya uu ka soo kabanayo dagaalo muddo dheer socday oo kor markaasi uu u kacay saddex dhibic toddoba boqolkiiba sanadkii labada kun iyo afariyo tobankii warbixin ay qorto wakaalada wararka ee reuters waxaa noo haya maxamed cabdi sandheere kororka dhaqaale ee soomaaliya waxaa laga yaabaa inuu ka hooseeyo kuwa gobolka hase yeeshee dowladda waxaa dhiirigelinaya arrinta ah inuu qabsoomay kulankii sannadlaha ahaa ee hay-adda i m f ee soomaaliya hay-adduna ay sheegtay in tallaabo horey loo qaaday iyadoo xitaa xubnihii shir ka qayb galay ay nairobi ku shirayeen hay-adda ayaa kulankan oo dhacay bishan juun siddeedeedii ilaa iyo siddeed iyo tobankeedii kadib sheegtay in korarka dhaqaale lagu qiyaasay saddex dhibic toddoba boqolkiiba sannadkiina dhaafay ee laba kun iyo afariyo tobankii korarkaas oo ka dhashay dhinacyada beeraha dhismaha iyo isgaadhsiinta hay-adda i m f waxay intaasi ku dartay in iyadoo uu jiro horumar yaroo dhinaca amniga ah iyo abaarihii oo aan dhicin in xilliga dhexe korarka dhaqaale sannadlaha ay u noqonayo shan boqolkiiba sidaasi oo ay tahay korarka dhaqaale kuma filaanayo inuu wax ka taro saboolnimadii jirtay iyo kala duwanaanshaha u dhexeeya labka iyo dhadiga warbixintan ay royters qortay ayaa lagu sheegay in sannadkii laba kun iyo afar iyo tobanka sicir bararku uu gaadhay hal dhibic saddex boqolkiiba waxaa kale oo la saadaalinayaa in korarka dhaqaale ee dhabta ah ee sannadka laba kun iyo shan iyo tobanka uu noqdo laba dhibic toddoba boqolkiiba iyadoo sicir bararkuna uu sii ahaan doono ilaa iyo afar boqolkiiba warbixinta ayaa lagu sheegay in hay-adda i m f ay xustay in dowladda soomaaliya ay weli kusii tiirsanaan doonto kaalmadda dibadda iyadoo hay-addu ay ku baaqday in la kubciyo hay-adaha maaliyadda islamarkaasna la wanaajiyo waxyaabaha dakhliga kordhinaya warbixinta wakaaladda wararkii royters ayaa lagu sheegay in dibudhiska dalka ay ka mid tahay in la sameeyo hanaan federaal ah oo lagu dhaqo dal ay waxyeeleeyeen dagaallo sokeeye iyo kuwo lala galay fallaaga islaami ah hay-adda i m f ayaa laga soo xigtay in soomaaliya ay u baahan tahay inay heshiis ka gaarto hannaan maaliyadeed oo federaal ah kaasi ay ku jiraan bixinta adeegyada dakhliga oo lasoo ururiyo iyo in dakhligaasi la wadaago shirka hay-adda i m f waxaa qayb ka ahaa kulamo lala yeeshay wasiirka maaliyadda ee soomaaliya maxamed aadan ibraahim wasiir ku-xigeenka qorshaynta cabdulaahi sheekh cali iyo guddoomiyaha bangiga dhexe bashir ciise cali
maxamed cabdi sandheer ayaa warbixintaasi noo soo koobaya halkaad kala socotaana waa v o a washington
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington deegaano ka tirsan gobolka waqooyi bariya kenya ayaa waxaa dhowaanahan ku soo cusboonaaday dagaallo u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ah oo isku haysta dhul daaqsina warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaariso ka soo diray wariyaheenna maxamed faarax shire deegaanada hawayaamo jibriilo qoryo cad dal la helay dhuumato oo dhammaantood ka wada tirsan gaarisa county ayaa waxaa laga soo sheegayaa in qulqulatooyin ahliya halkaasi ay ka jiraan dadka deegaanka ayaa waxay kala dhacayaan xoolaha sidoo kalena dad kor u dhaafay ilaa iyo toban qof ayaa ku dhimatay labadii bilood ee lasoo dhaafay deegaankaas oo iminkaha ay dowladda dalkani kenya ciidamadeeda ammaanka ay ku qaadeen waxay ugu talagaleen in ay hubka dhigis ku sameeyaan beela halkaasi ku dirirayo rashiid cabdulaahi oo ah taliyaha ciidankaha ee biidah ee countigani gaarisa ayaa sheegay in ay doonayaan in hubka dhigis ay ku sameeyaan laba beelood oo ood wadaag ah oo wada dega deegaanka balambala iyo legdheera oo uu ku sheegay in ay xoolo kala dhaceen dilna dhexdooda ay iska geysteen operation waa la waday laakiin operation dadka wax dhib loo geysta male waa un maaragtay labada ciidood xoolaha iska qaadaan si lagu soo celin lahay falkeedaan ku jirnay iyo maaragtay dadka malishaaska oo huweysan maaragtay sidii maaragtay qoreyaashii aan aan dadkaan aan ku dhegi lahayn falkoodaan ku jirnay siyaasiyiinta qaar ayaa waxay cambaareeyeen howlgalka ay ka wadaan labada deegaan ee legdheera iyo balambala ciidamada booliiska waxayna ku sheegeen in dhaac iyo boob ay u geysteen qaar ka tirsan deegaanada ay howlgalka ka wadaan sida kuwan dacoonaya mudanaha laga soo doorta deegaanka baraki maxamed xasan sahal askartii way tagtay dadkii ayaa dhibaato u geysatay guryo la degan yahay gubtay aqalay gubtay hataa xoolo noonool oo meesha ku xaraysnaabaa gubtay alaabana way dhaceen oo dhac baa meeshii dukaamadii baa la galay lacag baa laga dhacay alaabo kale oo qashin baa laga dhacay marka dowladda dadweynihii dhibba ayay u geysatay taliyaha ciidanka master rashiid ayaa sheegay in loo baahan yahay cid walba oo dhibaato loo geystay in looga baahan yahay ku soo wargeliyaan dhibaatooyinka qabsaday xarunta ugu sokaysa ciidamada booliiska si tillaabo looga qaado askarigii dhibaato u geystay qof muwaadin oo kenyaan ah laakiin wax dhibma jira qofkii complain qaba oo maaragtay oole guri baa lagu gubay ama xoolaa laga dhacay waxaa imaadeen nearest police station record statement ha qore ciidamada ammaanka ee dalkani kenya marka ay howlgallo noocan oo kale ah samaynayaan waxay la kulmaan iska caabin dhanka ra'yiga iyo cambaareen siyaasiyiinta ay u soo jeediyaan taasoo keentay in mararka qaar ay howlgalladaasi noqdaan kuwa dhicisoobay ruqiya xasan aadan waa hooyo ku nool deegaanka koox waxayna idaacadda v o eda ooga warran qaabkay ciidamada ammaanka u soo wajaheen iyo dhibaatooyinkay u geysteen salaad oo subaxnimo markaan joognay unbay askarti na soo weerartay dowlad bayna soo weerartay hadayna soo weerartay nagama ay hadashiinin gaarida unbay bakan u dhigteen gaarida ay bakan u dhigteen kamoon unbayna dheheen gubis unbay nagu bilaabeen sariirihii gurigii baa iga gubtay oo lacagtii haataa aan meeshan aan gashaday oo guriga habeenka waan unka toosnay salaadii lacagtii waa iga gubatay hantidii wax iiga baxay oo yacni aan kala soo baxay oo gurigan ku jiray ma jirto maxamed cabdisahal oo ah guddoomiyaha degmada balambala ayaa baaq u diray beelaha deegaanadaasi waxaana u sheegay inay nabadda ka shaqeeyaan intay bisha nooga dhammaanayso insha allah anagana dowladda way ku dhex jirtaa waa laga shaqaynayaa waxaana ka codsanaya walaalahay labada dhinacba inay qalalaasaha iyo maaragtay buuqa iyo maaragtay dilna midna inay la geysanin deegaanadan oo dad reeguuraha ay degan yihiin ayaa badankood waxay ku dirirayaan daaqa iyo weliba deegaan kororsiga deegaanadaasi ka jiro oo marba marka kasii dambeysa ay ku soo badanayaan tuulooyin ay beelaha qaar sheeganayaan halka beelaha kalena ay isbidayaan in ay yihiin in dadkii ka soo jeeday tuuladaasi ayagu ay yihiin maxamed faarax shire v o a garisa
fiidnimo wanaagsan mar kale haatana denmark isbahaysiga mucaaradka denmark ee u janjaray dhinaca midigta dhexe ayaa ku guulaystay doorashooyinkii baarlamaan ee shalay ka dhacay dalkaasi isbahaysigan oo horkacaya ra-iisul wasaarihii hore dalka ayaa ah isbahaysi nacab ajaanibta dalkaasi degan waxayna heleen sagaashan kuraasta baarlamaanka halka xisbiga talada hayno ee s d p uu helay shan iyo siddeetan kursi haddaba doorashadan iyo sida ay u saameynayso ajaanibta ay soomaalidu ku jirtee degan dalkaasi denmark ayaa falastiin axmed iimaan ay ka wareystay zahra maxamuud cali oo ah saxafi ka tirsan saxafi ku sugan dalka denmark una shaqaysa t v-ga dowladda federaalk ee soomaaliya
ololaha doorashadan dalka denmark ayaa wuxuu bilowday saddex isbuuc ka hor xalay abaarihii labayo tobankii saqda dhexe ayuuna soo gabagaboobay doorashadana waxaa ku guuleystay oo haatan talada dalka la wareegay xisbiga vanistakaha oo la yiraahdo garabka bidix oo helay codad dhan sagaashan halka xisbiga dimuqraadigana uu helay social dimuqraadigana uu helay siddeetan iyo shan labadan xisbi ayaa ah labada xisbi ee wadanka denmark ugu weyn xisbiyo kale way jiraan laakiin waxay hoos yimaadaan labadan xisbi ra-iisul wasaarihii hore ee dalka denmark oo ahayd gabadha hogaaminaysa xisbiga social dimuqraadiga ee la yiraahdo helitoni smith ayaa khudbad ay jeedisay ku sheegtay in looga adkaaday doorashada isla markaana ay wareejisay xafiiska ra-iisul wasaaraha furihiisa oo ay ku wareejisay ra-iisul wasaaraha cusub oo noqon doona laasluuka kaas muusan oo isagu hogaaminaya xisbiga bidix oo haatan talada dalka la wareegaya marka xisbiyadani maxay afkaartooda waa side maxayse ula micno tahay dadka soo galootiga ah ee soomaalida ay ka mid tahay
dadka ajanabiga ah wadankan ku nool dad badan oo fara badan ayaa ku nool oo ajanabiga dad dalkan denmark labadan xisbina waxay kaliyihiin social democratic iyo xisbiga vanistaqaha ah oo la yiraahdo xisbiga garabka bidix kasoo jeeda xisbiga haatan la wareegay dalka ayaa waxa uu yahay xisbi inta badan ku loolamayay intii doodii doorashada socotay in ay kasoo horjeedaan ajaanibta dad dad ajaanibta dadka ah ee wadanka jooga dadka ajaanibka ee wadanka ku noolna waxay waxaa runtii aan dhihi karnaa oo soo food saaray welwel ay ka qabaan xisbigan haatan la wareega talada dalka maadaama xisbigan uu yahay xisbi kasoo horjeeda dadka ajanabiga gaar ahaan dadka qaxootiga ah ee wadanka jooga iyo kuwa soo gelayaba xisbigan ayaa inta ay socotay doodii ayaanu ka dhegeysanayna ama aanu uga jeedna in ay sheegayeen inay adkeynayaan bixinta sharciyada dadka qaxootiga ee kaamamka ku jira qaadashada baasaboorka iyo deganaanshaha isku keenida dadka kala maqan iyo yareynta lacagta ceyrta ah ee dadka aan shaqaynin ay qaataan runtii xisbiga kale ee socialkana waxa uu yahay xisbi dadka ajanabiga u roon soo dhaweynayay waxaan ognahay afartii sano ee ka horeysay xisbigan hadda socialka ee talada wadanka hayay intii ka horreysay waxaa hayay xisbiga vanistaqa ah ee garabka midig waxa uuna ahaa xisbi runtii aada ugu ad adag dadka ajanabiga ah runtii wax badan oo dadka dhibaya samayn jiray waxaan tusaale usoo qaadan karnaa in ay jireen dad soomaaliyeed oo aada u fara badan oo ku jiray kaamamka muddo sagaal sano ilaa iyo toban sano u dhexeysa oo aysan sharciyo siinin oo ay diidayeen in ay dadka ajanabiga wadankooda soo galaan runtii labada xisbi sidaas ayay kaliyihiin midna dadka ayuu soo dhaweeyey midna ayuu dadka dadka ayuu kasoo horjeedaa oo uu waxa uuba necab yahay dadka ajanabiga ee wadanka jooga waxa ay leeyihiin dalkeena ayaa nalaga qabsanayaa ma doonayno dad ajanabiya dadka inay kusoo bataan waxay yareynayaan waxyaabo fara badan oo ay kamid yihiin sida aan kuu sheegay sharciyada deganaanshaha basaboorka oo la adkeynayo lacagaha ceyrta ah oo dadka la siiya aan shaqaynin oo ay yareynayaan runtii welwel aada u fara badan ayay qabaan dadka soomaaliyeed keliya ma aha dadka soomaaliyeed ee waxaa la qaba dadka soomaaliyeed dadka kale ajanabiga ah ee wadanka ku nool marka ma jiraan wax welwala oo laga qabo in sharciyada qaarkood oo xisbigii horeo kale uu meel mariyey oo u daneynaya dadka soo galootiga ah in xisbigan cusub uu meesha ka saari doono ilaa ay haatan weli si wanaagsan looguma dhawaaqin keliya hadda waxaa la sheegay doorashada in lagu kala guulaystay dabcan waxaa jira wadahadalo iyo sharciyo runtii la meelmarin doono laakiin waxaan ka dhursugnaaba marka ay isku yimaadaan oo waxyaabahaas oo dhan laysla soo hordhigo iyo sida ay noqon doonto laakiin welwelka ugu badan dadka soomaaliyeed ay qabaan ayaan ayaa naqanaya adkeynta waxyaabaha badan ee iyo dadka ajanabiga quseeya gaar ahaan dadka soomaaliyeed xitaa waxaa jirta dad badan oo soomaaliyeed oo qaxootiya oo ku jira kaamamka oo aan weli sharciyo la siinin oo laga yaabo in dalka dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen runtii arrintani aada ayay u cusleyneysaa waana waxyaabaha inta badan dadku ay hadalhaynta ay maanta ugu badan ee laysla dhex maraya dadka ay yihiin sidoo kale hadalhaynta ayaa waxaa iyaguna ay ku kala duwan yihiin xitaa dadka deenishka ee wadanka u dhashay dadka deenishka qaar waxay leeyihiin ee social demoqraatiga ee taageersan dadkan qaxootiga ee laga hadlaya arrimahooda dadkan haddii aysan dhibaata keenin dalkan ma aysan imaan lahayn mana aysan joogi lahayn marka waxa ay leeyihiin dadkan yaa dib loogu celin dalkooda ilaa dalkooda uu ka xasilayo runtii arrintani aada ayay welwel weyn ugu abuurtay dadka ajanabiga gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee aan dhihi karno familadoodu qaar wey ay ka maqan yihiin
taasi waxay ahayd saare maxamuud cali oo ka tirsan telefishinka sn t v ee dowladda federaalk ee soomaaliya oo khadka telefoonka dalka denmark ugu warramaysay falastiin axmed iimaan
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maxamed cabdi sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka toddobaadkan waxaan kaga hadlaynaa barakada bisha ramadaan iyo khibradda bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida kuwaas oo meelo kala duwan oo dunida jooga barnaamijka waxaa marti uga sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gotemburg ee dalka swiden sheekh cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay imaamiyada xarunta islaamka ee ahlusunna waljamaaca waana macallin maadada cilmiga bulshada ka dhiga dugsiyada dhexe ee magaaladaasi gotemburg barnaamijka waxaa sidoo kale marti ugu ah sheekh maxamed cabdi daahir imaamka masjidka nuurulislaam ee magaalada cardiff ee dalka britain khadka telefoonka ee magaalada riyaad ee dalka sacuudigana waxaa isna marti igu ah cabditawaab sheekh axmed oo qoray buugaag ka hadlaysa arrimaha islaamka dhammaantiin soo dhowaada aan ku bilaabo sheekh maxamed cabdi daahir si kooban fadliga bisha ramadaan iyo waayaha dadka muslimiinta xilliga soonka sannadihii lasoo dhaafay iyo sanadkanba الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أن أولا وح وين مارتي la isugu bishaareeyo bisha ramadaan nabigana waa ugu bishaareyn jiray rasuulka caleyhi salaatu wasalaam dadka asxaabtiisa ah axaadiista uu ugu bishaareyn jiray waxaa ka mid ah inuu odhan jiray rasuulku caleyhi salaatu wasalaam xadiis anas ibn maalik uu wariyey hada shahru ramadaan ja'akum kani waxa weeyaan bishii ramadaan oo idin timid tuftaxu fiihi abwaabu aljanna albaabada jannada ayaa la furaa wa tuqlaqu fiihi abwaabu annaar naarta albaabadeena waa la xidhaa wa tusalsalu fiihi shayaaiin waxaana la katiinadeeyaa oo katiinada lagu dhejiyaa shayaadiinta marka ilaahay inagu daro kuwa ramadaanka ee maaragtay muxuu ahaa laga xoreynayo naarta fadaaisha ramadaanku waa fara badan yihiin waxaad weydiisay sideed u soontaan alxamdu lilah ramadaankan hadda aan soomayo waxaan waddankan joogay ilaa kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo sideetankii waktigii anigu aan imid ramadaanku may buu ahaa may ayuu gelayay scotlandna waan joogay oo tobanka ayaanu afuri jiray labada iyo rubucna salaada subax baanu tukan jiray oo waxaanu aada isugu dhaweyn qoladan scandinavianka oo hadda sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiudiin celi uu ka hadli doono insha allahu tacaala hadda oo aan kula hadlahayo waxaanu afuraynaa anagu sagaalka iyo toddobiyo soddon midhidh marka ay tahay maqribka sida aan ka warqabo waanu ka hor xoogaa baanu ka horeynaa qolyahan scandinavianka su idin sheegi doono waxaanan suxuuranay xalayto labadii iyo waxaanu joojinay labadii iyo waxay wuxuu dhashay muxuu ahaa fajrigu labadii iyo laba iyo conton mirid marka saasuu marka waktigu u dheryahay laakiin mar haddii habeen iyo maalin ay jiraan waxa weeyaan waa dadku waa soomaan si wanaagsan bay u soomaan waxaana intii anigu hadda kaadif aan joogay oo laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo sideed iyo siddeetankii ilaa haddeer aan ku arkahayay in dadka ku tartamaya in masaaj masjidka lagu wada afuro ragga oo dhan gaar ahaan dumarkana qaar baa yimaada si wanaagsan baa loo afuraa oo si wanaagsan baa loo casheeyaa meel kalena kama soo gashay iyagaa iska ururiya alxamdulilaahi waan gartay qodobka isagoo faahfaahsan baanu iman doonaa aan u tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi sidii sheekh maxamed cabdi daahir uu sheegay saacado dhadheer baa laga sheegaa dalkaas waxaa la sheegaa in gobollo ka mid a sweden ayna cadceduba maaragtay ka dhicin oo iftiin tahay markaa bal haddaad sawir naga siisid sida ay noloshu tahay gaar ahaan xilliga ramadaanta بسم الله والحمد لله وصلاة الله وسلامه على حبيبه وخليله وخيرته من خلقه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه وبعد waxaan rabaa horta kow ilaahay inaa ugu mahadnaqo bishii barakaysneed bishii fursadda iyo khayrka ahayd ee noo timiday sidau sheekh moxamed sheegay ayadoo marti ah marka rabbi ayaa mahad leh waxaan rabaa inaan ugu tahniyeeyo ugu bishaareeyo ugu hambaliyeeyo muslimiinta meel oon ay joogaanba in fursaddaa laga faa'iidaysta insha allah wakadalika ikraamu dayfi min ajzaa'i iimaanina laa tatajaza martida in la marti qaado oo lasoo dhaweeyo oo la karaameeyana iimaankay ka mid tahay marka waxaa weeye haddii aan ku hormaro sweden waa weynta juqraafi ahaan wadamada yurub ugu weyn oo ugu dheer bay ka mid tahay waxaa laga yaabaa sweden hadda aan kaala hadlayo waa gothenburg gothenburg haddii aan soo qaato saacadaha imsaaga asu dhaco saakay hadda oo ramadaan maanta waxaan imsaagnay labadii iyo labaatan caawa wuxuu afarku ku beegan yahay tobanka iyo toban iyo sideed markay tahay ayuu ku beegan yahay hadda jadwaladan la sameeyena waa iska jadwallo oo calaa wajhi listinaas loo sameeye fi nafs fi nafsi alamri ma aha way si kala duwanaan karaan laakiin kan haddaan ahaayo waxaa weye waa sida badan halka la ictibaaro oo la yidhahdo islamiska informaconis forenin ha la yidhahdo sida badan la ictibaaro waaye marka horta waa sidaa saacadahaasaan suumaynaa waa mu saacado ku dhow yacni labaatan saacadood laakiin markii la fiirsho waqooyiga waddanka haddii la aado sida kirone iyo owmiye iyo meelaha markii la fiirsho gobolada waktigan hadda aan ku jirne june maba dhacaysaba qoraxda marka waxaa weeye waxyaalaha layaabka lahay kamid tahay oo aan theorical uhaysanay markaan bilaada saxaraha ka hooseeya aan joognay ee ilaahay qur-aankiisa aan ku arkayna yuliju llayla cala annahaar wayuliju nahaara cala alleyl ayadoo practicalaan u imaanay marka anigu waxaan joogaa labaatan sano ayaan joogaa magaaladan gothenburg iyo sweden guud ahaan iyo yuruba wax badan baan mataqaanaa ayaan ka aragnaa aayaadka ilaahay ay kamid tahay muslimiintu marka maasha allah sidau sheekh maxamed sheegaan la qabaa waxaa bato waktiyadan waktiga la yidhaahdo interactionka muslimiinta iyo tacaamulka iyo isla jirka iyo nooleynta haddaba la ku roon yahay ayaamu ramadaana walayaaliih bisiyaami walqiyaam ay ku nooleeyaan muslimiinta marka intaas waxay tahay macluumada guud ayaa hore hadda waxaa jirto yacni lajna timid meeshan oo isugu yeertay oo ka socotay almajlis alurobiyu liliftaai walbuxuur ka timiday ee masjidka weyn ee gothenburg a'imada isugu wacday ee wadabaxsi loo diri waqooyiga waddankan marka hadda waxaan sugaynaa natiijadii yacni baaritaan ay samaynayaan sanadii hore waxaa jirtay in mataqaanaa ou majliskaas yurub ku yaallo oo ixaaleeyey sanadan lala sugaayay inay ka keenaan baxsi la samaynayo xagga ama falaki ahaan iyo tawqiiti ahaan nooc walbaba marka alxamdu lilahi kollay xaalku waa sidaas aan idinkugu warrama haddii aan soo koobo waan gartay aan u tago khadka telefoonka ee magaalada rayaad dalka sacuudiga waxaa ku jira cabditawaab sheekh axmed oo qoray dhowr buug oo ka hadlaya arrimaha islaamka cabditawaab waxaad joogtaa magaalada rayaad sidaan xusay waana dhulkii barakaysnaa ee sacuudi carabiya ee labada xaram ay ku yaaleen waa dhul kulul gaar ahaan xilliga xagaaga xilligan aanu ku jirno kale marka bal waxaad iga warantaa dadka sacuudiga ku nool iyo dad kaleo laga yaabo in meelaha adduunyada kale idinka yimaadaan oo ay sacuudiga bishaas ramadaan ku qaataan sida ay noloshoodu tahay iyo tasiilaadka ay helaan dadka ku nool meeshaasi maadaama dhulku yahay dhul aada u kulul oo sida caadiga ah bini aadamka ayna xamili karin haddayna helaynin waxyaabo kale u fududeeya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد aad iyo aad ayaan ku salaamaya adiga iyo mashaaikhda kale waxaanan bishan barakaysan fadligeeda ilaahay iyo khayrkeeda hayna siiyo ilaahayna haynoo fududeeyo cibaadada guud ahaan muslimiintana meel kastay joogaan ba ilaahay bishan bisheeda kale khayr iyo wanaag ha ku gaadhsiiyo dhibaatooyin badan baa jira muslimiinta guud ahaan dhibkaana ilaahay ha ka qaado haddaan usoo noqdo magaalada riyaad ama sacuudiga ama khaliijka saan usoo nahay gaar ahaan sacuudiga oo kale waa wadan barakaysan waa wadan dawladda ka jirta iyo culummada iyo muslimiinta guud ahaanba maadaama uu yahay ramadaanku rukni kamida arkaanta islaamka oo uu yahay ruknigii afraad aad iyo aad looga qadariyo nolosha guud ahaan dadka ku nool way way isbedelaysaa iyada oo aan bisha la gaadhin waxaad arkaysaa laamiyada iyo meel kastood marto waxaa ku qoran boodhadh bisha lagu soo dhaweynayo shirikaadka iyo meelaha waaweyn ee subermarketyada waxaa laga sameynayaa dhimis ku saabsan qiimaha waxyaalaha la adeegsada xagga cuntada gaar ahaan oo qiimo yacni dhimid weyn ayaa lagu sameeyaa guud ahaanna waddanka oo dhan hadday tahay shaqooyinka dawladda ama hadday tahay shaqooyinka gaarka loo leeyahayna jadwalkeedu wuu isbedelayaa ama ha ahaato saacadaha la shaqeeyo ama ha ahaato shaqada waktiga ay bilaabanayso waddankan sida caadada ah waxaa laga shaqeeyaa sideedda subaxnimo
dowladda shaqadeedu waa sideed saacadood inta badan dadka bareefadka ka shaqeeyana toban saac iyo wax lamid ayay shaqeeyaan marka guud ahaan waa lasoo gaabiyaa oo laba saac ayaa laga dhimaa bilowgana shaqada waqtigay bilooba bilaabanaysana laba saac ayay dib uga dhacdaa oo dadkii sideedda subaxnimo gelayay tobanka ayay galaan waa waxaa la odhan karaa bishan soonku inkastoo uu isagu naftiisu yacni anu hadda toban sano ka badan ayaan joogaa uu isbedelay waqtigiisu oo hadda waxaa laga soomayaa riyaad oo kale shan iyo toban saacadood oo toban iyo shan daqiiqo dhiman waa afar iyo toban shan iyo toban saacadood taqriiban wayna kala horeeyaa wadanka naftiisa jidoo kale dadka degan waxay naga dambeeyaan nus sac ayay naga sii dambeeyaan marka si guud waa jawi ku dhisan rawxaaniyaad iyo qofku cibaadada wuxuu helayaa hadday noqoto dhankii shaqada hadday noqoto madaahirta guud ee magaalada oo wada xidhan oo meelihii wax cuntada iyo yacni aadan arkaynin qof afuran xataa hadduuna muslim ahayn dadaan muslimiin ahayn baa joogo ka shaqeeya iyagoo ilaalinaya nidaamka guud ee waddanka kaga jira ayaa waxaad dareemaysaa in dadku say u soomeen oo dhan noloshu ay u sooman tahay marka jaaliyado badan ayaa ku nool oo waddankan waxa weeye muslimiinta dad badan oo aada u fara badan oo muslimiina oo meel walba ka yimid degaan ahaan oo ama shaqo ama wax kale waxbarasho u jooga ayaa jooga waxaa laga yaabaa dadka dee yurub taga iyo mashaaikhda hadda meeshay ka sheekeynayaan oo kale waa ummado kale iyakana ku nool laakiin soomaaliya oo kale dadka degan waxaa laga yaabaa markaan ka imaanaynay soomaali un inaad arkayso laakiin markaad halkan timaado waxaad ku dhex dhacaysaa caalamkii muslimiinta gaar ahaan oo lasoo wada aruuriyey laakiin waxaan kusoo koobi karaa jawigu wuxuu isu bedelayaa bisha ramadaan in aad yacni isagoon bishu soo dhaweynna la dareemo diyaargarow laga dareemo markii bishu ay bilatana masaajid hadday noqoto iyo shaqadii hadday noqoto iyo maalintii noloshii iyo qaabkii oo lagu saleeyay ramadaanka iyo soo jeeditaan habeenkii oo shaqadu ay u badan tahay hadday noqoto intuba waa jawi ku dhisan ramadaan ahaan ku dhisan weeye waxaa kaloo xusid mudan in yacni masaajida oo kale culummadu waxay afka ku dhufteen in dadku ay isugu yimaadaan oo la waxeeyo yacni waxaan ka wadaa masaajida oo kale riyaad markaad fiiriso gaar ahaan sacuudiga guud ahaan sacuudiga waxaa bilowday in laga agdhiso inta badan masaajida waaweyn masaajid yar oo dee xaafad ku yaalla mooyeen in laga agdhiso teendhooyin waaweyn oo masaajidka cadadka uu le yacni dadka ku tukanaya lagu qiyaasayo oo iftaar saa'im lagu samaynayo jidadka oo kale markaad soconayso oo dadku laga yaabo waqti adoo shaqo ka yimid ama inuu ku yani kugu galo waqtigii afurku waxaad arkaysaa dad ahlu khayra oo laga yaabo dadka xataa qaarkood inaynan wax badan haysanin laga yaabo intuu dukaan yar galo uu kasoo galo kartoon biyo ah inuu isku daya ajirka iyo fadliga isagoo raadsanaya inuu dadka inuu markaa biyaha ugu qaybiyo ishaarooyinka iyo meelaha ay taagan yihiin si markaa ay uga faa'iidaystaan oo iyaguna ajirka ay u helaan marka waa guud ahaan wadanku saas ayuu isu bedelayaa noloshiisu waan gartay sheekh maxamed cabdi daahir cabditawaab waxa uu ka hadlay kala duwanaanshaha bulshooyinka muslimiinta wadanka sacuudiga ku dhaqan waxaan hubaa waddankaad joogtida britainna in sidaasi lamid ah ay jiraan ummado kala duwan muslimiinka kala timid asia tusaale ahaan bakistan india bangladesh iyo africa iyo bariga dhexe intaba marka bal mid walba bulsho walba iyo gudashada rabadaanta iyo cibaadooyinka kale iyo kala duwanaanshaha ay bulshooyinkaasi muujinayaan bismillahi raxmaan raxiim halkan waa hadda waxay noqotay dadka qaxootiga ha yimaada ilaa afghanistan ilaa ruushka ilaa afrika dhan kastaba waxa weya waxaad arkaysaa masa masjidka markaad soo gasho waa waxaan u bixinay weliba xaafadda anagu aanu deganahay mini united nations yani waa umamad mutaxida oo isu timid wey waxa weeyaan hadday tahay cardiff hadday tahay london hadday tahay birmingham hadday tahay lester yani meel kasta oo aad mxuu ahaa magaalo magaalo kasta oo aad tagto waxaad arkaysaa dad fara badan oo kala duwan oo isla afuraya oo isla soomaya oo isla asiirinaya intaas waxaa intaa uheliyay dadka soo islaamaya oo iyagana masaajid masaajidii jooga kaayaga oo kale masalan waa joogaan dad yani soo islaama oo hablo leh oo inamo leh yani marka waxa weeyaan dadku aad bay u kala duwan yihiin dadkaasaana fi xaqiiqa dadka soo islaama waxyaalaha ay ku ta'asuraan ay aada u jeclaysaan waxaa kamid ah ramadaanka markii la soo galo sida dadku ay xusuusinayaan iyo isla cunka iyo isla salaamista iyo maaragta muxuu ahaa ismucaanaqaynta muxuu ahaa laabta la isa saarayo iyadoo la wada qoslayo waa wax aada iyo aada u taasiiriya qeybna ka qaata in dadku ay soo islaamaan fi lxaqiiqa yacni haddii dadka muslimiintii ay dadaalaan waxaan anigu isleeyahay dadka yurub degan way soo wada islaami lahaayeen weli innaga ayaa loo baahan yahay inaan tusno naxariista islaamka iyo iyo wanaagga oo la iska ilaaliyo waxyaalaha qaarkood ee mathalan ay dhici karto inay ka didahayaan sida qaraxyada adduunyada ka dhacayo oo kale oo islaamka loo aanaynayo inay beeniyaan baa loo baahanya dadka muslimiinta ah fi ficilkoodana ay ku muxuu ahaa ku beeniyaan oo ay tusaan naxariista islaamka qowlkoodana ay ku beeniyaan si markaa dadka ay usoo islaamaan fi xaqiiqana dad fara badan oo lagala hadlay markii dambe iyaga oo markii hore diidanaaba islaamka qaar badan baa soo islaama u yidhi saa maanan moodeynin waan gartay marka aada iyo aad baa maaragtay muxuu ahaa ramadaanka uu maaragtay muxuu ahaa uu wax noo taraa xataa faafinta islaamka nacam waan gartay faaqidaada qodobkaasi iyo gacanka hadalka hoonu iman doonaa haddaanu tago sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi inaad tahay imaam ka sokow waxaad sidoo kale tahay macallin dugsi dhexe oo dhiga maadada culumta bulshada marka waxaan rabay inaan ku weydiiyo falgalka ardayda muslimiinta iyo iskuullada ka jirta dhibaatooyinka ay la kulmaan iyo sida haddii aad idinku tihiin macallimiintii weliba diinta islaamka matalayay aada u furdaamisaan bismi illaahi raxmaani iraxiim runtii waa qadiya aada iyo aada u muhiima bini aadamkuna sidiisi waysi saameeyaa yacni ardayda soomaaliyeed gaar ahaan iyo guud ahaan jaalidaha kale muslimka ahee joogo waxa waaye alxamdulilahi rabbilcaalamiin waddankan waddan aada loogu dadaalay waayey xagga mataqaanaa alcadaala alijtimaaciya waxay yidhaahdiin iyo furaska oo markaas dadka la wada siiyo yacni equal opportunity la wada leeyahay marka waxbarashadani waxay kamid tahay fursadahaas meesha ka jiro ramadaanka waxaa weeye yacni runtii waa waa xaqiiqo saameynteeda leh oo dhammaan kaa'inaadka si toosa u saameynayso hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin waayeel had dhinac walbaba yacni dabaqaadka kala duwan ee bulshada saameyn toosa ay ku leedahay marka tusaale waxaad arkaysaa iskuulaadkii way aqbaleen ardayda mathalan qaar waxaad arkaysaa ada muraahiqiina ama mataqaanaa kuray ah oo ku dhahayo waan soomaynaa iskuulaadkii way aqbaleen waxay u sameeyeen yacni meelo gaar ah ay ku nastaan markii ardaydu ay qalada aadayaan oo kale meelo gaaray ku sameeyeen ay dhex galaan ay yacni ku qaataan mataqaanaa xoogaa istiraaxa waxaa kaleetoodoo jirto hadduu alla kuu roon yahay in sida aan sheegay dhalinyaradu ay meelo badan isugu tagaan masaajidda ay kamid tahay ay kamid tahay hadduu alla kuu roon yahay marka intaas oo dhan waa xaqaa'iqa jirto fadaa'il iyo wanaag iyo furas o iyo ruuxaaniyad oo soomka wata waay laakiin dhinaca kale markaan fiirinana xoogaa runtii waxaan aada iyo aad ula kacaan ku faydnaha oo runtiina nagula cusub oo soomaali haddaana na soo gaaray xaqaa'iqdan aan kuu sheegay oo oo oo sinamina taagan ah oo dhinacii mataqaanaa dhalinyaradii ku saameynta ku leh waxyaalahan xisaabaadkan ijraamiga ah ee criminal criminalitiga ah iyo dhinaca kale xagjirnimadii ayadana sidaas oo kale oo nafteedii meela meela waxay noo fadhiisatay khatar ah oo dadku ay mataqaanaa hadda mararka qaarkood dhalinyaradii kaligood lagumaba aamini karaba inay masaajidii meelaha khayrka loo diro waan gartay waa waa arrin taagan oo soomaalida qurbaha ee dhammaan wada haysata hadday noqoto waqooyiga maraykanka canada iyo america iyo weliba yurub intaba soomaaliyana dabcan waynu garanaynaa waxa ka taagan cabditawaab sheekh axmed waxaa tahay nin qoray buugaag ka hadlaya arrimaha islaamka waxaa ka mid a buug la yidhaahdo khawaarij sifaat alkhawaarij ama tilmaamihii kuwa diinta ka baxay marka bal waxaad noo sheegtaa shalay oo ay ramadaan kow ahayd waxaa dhacay dhowr weerar oo ururka al-shabaab uu sheegtay inuu qaaday gobolka gedo iyo gobolka galguduud gaar ahaan meeshii uu ka socday shirkii dowlad goboleedka gobollada dhexe soomaaliya loogu sameynayey markaa bal in weerar la qaado bil barakaysan laguna qaado dhul islaama gudihii maxaad ka odhan lahayd
bismi illaahi araxmaani iraxiim walaal horta waxaa weeye shareecada horta culamo badan baa kula fadhida waaweyn culamo badan oo kalena way joogtaa waxa weeye aniga mawduucan isaga ah oo arrimaha ku saabsan qofka muslimka ah inuu ama isagu isdilo ama uu qof kala dilo ama si guud dad aan gaar ahayn oo maxkamad aan lasoo taagin oon intuu galay faldembiyeed shareecadu aan maxkamad lagu saarin qof ama jid iska mari ama masaajid jooga ama suuq jooga in wax la yeelo arrimaha wax badan ayaan baaray oo aan ka qoraa kitaabka aad sheegaysa oo sifaat alkhawaarijka marwaradat fi nasuus oo la taabacayna uu jiraa waana arrin muslimiinta maanta meel kastoo la joogo arrimahan waxyaalahan dhacaya iyo axdaadta waaweynta dadka dalabatulcilmiga iyo culummada arrin ihtimaamku haysa weye marka su-aashu ma aha hebel muxuu sameeyey iyo hebla maxay samaysay su-aasha dhabta waxaa weye laisweydiinayaa shareecadu maxay ka qabtaa qofka bilow aadmigii horta isagu inuu isdilo xaq ma u leeyahay inuu qof bilow aadmiga go-aan ku gaadho inuu naftiisa dilo waa maya nafta ilaahay baa abuuray ilaahay baa leh waxa weeye ammaanay kugu tahay waxa weeye ina linafsika calayka xaqan weeye xuquuq way kugu leedahay marka inaad goyso adu xaq uma lihid haddii qofku naftiisa uu gooyana sida nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam xadiidka bukhaari iyo muslimka man qatala nafsahu bishayin fi dunya cudiba bihi yowma alqiyaama qofkii naftiisa dila oo adduunyada wuxuu isku dilay unbaa qiyaamada marka la tagana lagu cadaabayaa xadiisaas way badan tahay man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi naari jahannama yataradda fiihi khaalidan mukhalladan fiha abadan yacni waa wax hadduu hadduu iska soo tuuro oo derbi iska tuuro hadduu suun isku xidho wuxuu isku dilay qofka bilow aadmigaa unbaa aakharo lagu ciqaabi masaladaasi waa masale dadka shareecada yaqaana aad iyo aad waadix ugu ah waxaa ku xigta qof muslima oo laa ilaaha ila allahu muxammedun rasuulullahi leh in la dilo oo si ula kaca oo kasa loo dilo aayaddii qur-aanka ayd bay iyadana ku caddahay allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay waman yaqtul mu'mina mutacammidan fajazaؤuhu jahannamu khaalidan fiiha wagadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima shan cuquubo ayaa loogu goodiyey oo alle wuxuu leeyahay qofkii qof mu'mina si ula kaca oo kasa dila ood ugu talagashay kamay baa laga saaray fajazaahu jahannamu waa abaalkiis waxa weye waa naarta jahannamo khaalidan fiiha inuu ku waaraadana wagadiba allahu calayhi walacanahu carada alle iyo lacnada alle waa cadala cadaaban aad iyo aad bay u badan tahay anigu kitaabkayga waxaan kaga hadlay sifaat alkhawaarij arrintaas oo faahfaahsan iyo dadka waxaa samaynaya waxyaalaha afkaarta khaldanaya ay ay qabaan waxaa kamid ahaa axaadiisa nabiga oo aad u tira badan kulu dambin casa allahu an yakfirahu ila ma man maata mushrikan aw mu'minan qatala mu'minan mutacamidan allah subxaanahu watacaala dembi kasta wuxuu mudan yahay inuu dhaafo qofkii gaalnimo ku dhinta ama qofkii qof mu'mina si ula kaca u dila mooyeen waa abu daawuud xadiiskiisii waa gartay aad baad umahadsan tahay waayo aan xusuusiyo dhegeystayaasha in aan gudaha kaga jirno barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno wanaagga bisha ramadaan iyo khibradaha ay bulshooyinka muslimiinta gaar ahaan soomaalida ku dhaqan waddamo kala duwan oo caalamka ay kala kulmaan bishan waxaana martiigu ah sheekh maxamed cabdi daahir oo khadka telefoonka cardiff ee dalka britain ku jira sheekh cabdiraxmaan muxiidiin celi oo khadka gotemburg ee dalka sweden ku jira iyo cabditawaab sheekh axmed oo khadka magaalada riyaad ee dalka sacuudi carabiya ku jira haddii aan dib ugu noqdo cardiff iyo sheekh maxamed cabdi daahir aan u gudbo mowduuc kale istaakulayntu iyo isgargaarku bisha ramadaan waa wax aad loo loo ammaanay dadka reer britain saan sheegay muslimiin aad u kala duwan bay leeyihiin ra-iisul wasaaruhu habeenkii uu rabadaan soo gelaysay waa david cameron wuu hadlay isaga oo dadka ugu tahniidinaya maaragtay imaanshaha bisha ramadaan waxyaabaha uu bulshada muslimiinta aadka ugu ammaanay oo ku tilmaamay inay kow ka yihiin waxa weeyaan istaakulaynta isagoo ereyga zakaadna sheegay marka bal sawir naga sii sida dadka reer britain ay arrintaasi ay maaragtay ugu heelan yihiin iyo haddii ay jiraan ururo soomaaliya oo kaalin ka geysta taakulaynta dadka tabaalaysan bisha ramadaan ee dalkii soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim horta shaki igama jiro in maaragtay muxuu ahaa masaladaas ummad la mida ummadda islaamka inay jirto u malayn maayo sida ay isu taakuleeyaan mar walba gaar ahaan bishan ramadaan hadee rasuulkeena caleyhi salaatu wasalaamna waa uu ka sheekeeyey masaladaas oo dee bishan ramadaan waxyaalaha khayrka leh oo ay leedahay waxaa kamid ah in dadka sooman loo kaalmeeyo rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man fatara saa'iman falahu mithlu ajrihi min gayri an yunqasa min ajri saa'imi shay ninkii qof sooman afuriya wuxuu helaa ajri lamida ajrigii uu shaqaystay ninkaa sooman kaa soomanna ajrigiisii waxba lagama nusqaamiyo marka bishani waa bil deeqsinimada aada iyo aada loo ammaanay xadiidka ibnu cabaas radia allahu canhuma waatuu yidhi falaa rasuulullahi marka yani rasuulka alay salatu wasalam xadidku waa dheeryahay yani inuu maratay jibriil u iman jiray habeen walba aadna aadna uu maratay muxuu ahaa uu deeqsi u ahaa markaasuu yihi falaa rasuulullahi sal ly wasalam xiina yalqaa jibriil ajwadu cala alkhayri min arriix almursala marka aada iyo aad baa maratay muxuu dadka muslimiintiihi ay lacag isaga ururiyaan gudaha britania masaajid walba waa laga afuraa sidoo kale dad fara badan ayaa waxay ururiyeen lacag oo ay u diraan wadankii si loogu afuriyo laba xaalayna ku timaadaa saddex xaalo xaalad fardi ah oo qofka qaraabadiisii oo lasoo xiriidho darteed uu lacag u diro ama dad ay is yaqaanaan dad ay jaar ahaan jireen wahaakada waxaa kaloo jira qaraabada nafteeda inta lacag iska ururiso qaraabadoodii kale u dira waxaa kaloo jira maaragtay muxuu ahaa dad iyagu isxilqaabo ururo voluntary organizations ah oo intay wax ururiyaan dabadeedna u dira dadka muxuu ahaa masaakiinta ah hadda beri dhaweyd urur muxuu ahaa ay gabdho soomaaliyeed ay wadaan ayaa lacag ka ururiyey meeshan haddana maaragtay muxuu ahaa dadkii loogu talagalay gaadhsiiyey marka waxaa loo baahan yahay un in lasii laban laabo masaladaas laakiin waxaana aada iyo aad ugu bogay sida aada isugu xilqaamay sida dadka kasoo noqonaya yemen ee ama yementa ama soomaalida ama keyrkoodba ah ee dagaalka hadda ka bilowday meesha la yidhaahdo yemen sida aada loogu gurmaday aad baan ugu riyaaqay waxaana loo baahan yahay in lasii laban laabo insha allahu tacaala weliba bishan ramadaan in lasii laban laabo oo dadka masaakiinta ah wixii la tak wixii la tari kara la taro hal masalo un baan ka digayaa saladaasi waxa weeyaan alakh cabditawaab khayr allah siiye mawduuci uu ka hadlay asbaabaha keena waa dadka ahludiinka ah mamanaanta ay ku maman yihiin siyaasadda marka siyaasadaha noocaas oo kaleenta ah ninka caalimka ah ee dadka waxbara ama taalibulcilmiga waxbara wuu ka khayr badan yahay wax badana siyaasiyiinta sababta oo ah ilaahay subxaanahu watacaala markuu ka hadlahayay dadka markuu ka hadlahayay dadka wanaagsan ee aynu inaga ilaahay ka barino maalin walba inaynu dariiq wadilana mariyo ihdina siraat almustaqiim siraat aladiina ancamta calayhim hayr almaqduub calayhim wala daaliin nimankaa ilaahay u nicmeeyey waxaa lagu fasiray fi suurati annisa oo ilaahay uu yidhi ulaa'ika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa walsaalixiina waxasuna ulaaika rafiiqa nebiyada qolada ku xigta waa asidiiqiin culimadu waxay yidhahdeen asidiiquuna hum alculamaa culimada radbaaniyiinta awey marka waxaa loo baahan yahay in si dilalka iyo mashaakilka uu u yaraado in dadka culimadii ay u jeedsadaan hidaaya dadka inay hanuuniyaan ogaadana haddaan nabad la helin waxba la soo tari karo haddaan nabad la helin maaragta muxuu aha masaakiinta ayaa badanaysa nabaddu waxay keenaysaa in cilmiga la barto in cilmiga kan adduunyadana la barto kan aakharana la barto masaakiinta way shaqaysan lahay ramadaanka iska dhaaf kun boqol iyo so boqol iyo konton sannadood ka hor fatwo ay soo saareen culimada soomaaliyeed ayaan maalin dhaweyd ka akriyay internetka oo nin sacuudihi uu soo saaray oo uu yidhi aabbahay baan ka dhaxlay culimada soomaaliyeed boqol iyo konton sano ka hor waxay soo saareen fatwo odhanaysa way banaan tahay sadaqaadka dadka dadka soomaalida ah in loo gudbiyo sacuudiga iyo jaziirada carabta oo markaa dee tacbaan ahaa maxaad umalaynaysan berigaas de nabadda inta way ka badnayd barwaaqada way ka badnayd bal waxaan odhan karaa niyad wanaagga iyo maaragtay muxuu ahaa cibaadaduna halka waa ka badnayd marka maanta haddii la isleeyahay cilmigii baa farabatay waxaa loo baahan yahay cilmigii inuu camal keeno camalkaasna waxaa ugu horeeya in wax la istaro waxa ugu horeeya in la istara loo baahan yahayna warraa la isbadbaadiyo oo dilkan iyo rafaadka iyo mashaakilka jira bal ramadaanka aan ka faa'iidaysano inaynu ujeedsano xagga khayrka iyo wanaagga wakti fitnaa lagu jiraa rasuulkana wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi halkaa xadiis halkaa xadiis baan ku darayaa oo aada u gaaban alcibaadatu fi lharj ka hijratin ilay waktiga fitnada ay socota in la cibaadaystaa waxay la mid tahay in loo laysoo hijrooday ajarkeedii bay la mid tahay marka ramadaankan aad aan uga faa'iidaysanno wax istar kow ay ka tahay nabadda in la xoojiyo jazakum allahu khayr waan gartay gebagabadiinu kusii dhownahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi haddaynu dib ugu noqonno dadkii cibaadaysanayey waxaa jira dad badan oo yurubta ka taga saacadaha dhaadheer ka fogaada oo haddii dhaqaalo uu saamaxo taga ama soomaaliya ama dalalka carabta gaar ahaan dhulka barakaysan ee makiya madiina bal sawir naga sii sida arrintaas ay ugu baahsan tahay dalka sweden dhexdiisa bismi illaahi raxmaani raxiim waa runtii waxay kamid tahay xaqaa'iqdan yani kownka ka dhacaayo in habeenkii iyo maalinku meelna ay wada eg yihiin ay jinjin yihiin meelaha qaarna ay kala dheer yihiin marka waa xaqiiqa jirto sideedaba waxyaalaha la rabo waxay tahay markii hadda haddii aan nahay dadkan jaaliyadii muslimka aheed ee qarbiga ku nool gaar ahaan wadamadan ay ku badan tahay yani waktiga haddaan summer timeka la yidhaaha ee maalintu dheerto habeenkii uu yar yahay saacado kooban uu yahay dadku waa saddex nooc sidoodaba dadku saddex firqo waaye dad waa ijtihaadaan taxari iyo dadaal bay sameeyaan waxa waaye meesha ay degan yihiin bay ku dadaalaan ama waktiga ha qiimeeyaan ama oon horta meeshaan suurtagal maahan inaad aragtid bishi inaad aragtid suurtagal ma aha habeenkii dhalanayso masalana marka ijtihaada caynkaas dad sameeya way iska jiraan dad kalena waxay yidhaahdiin hadduu alla ku roon yahay sida hadda aparodkii aan kuu sheegay ama hay-addii la dhihi jiray almajlis aleurobiy liliftai walbuxuuth ayay ayagana ka talaqiyaan mataqaanaa ay ka qaataan xagga mataqa qaabkay usoomi lahaayeen soonkii iyo salaadii iyo xagga tawqiidka iyo waxyaalaha qaar kalaa jiro nuuc kalaa ayakana waxay yeelaan waxay ku daydaan wadamo kale oo ka baxsan wadamadan mataqaanaa sweden oo kale oo wadanka sweden waxay leeyihin cala sabiil mithaal waxaan ku xiranaynaa soonka ama soomaaliya ama sacuudi carabiya ama wadan kale aan ku xiranaynaa soonka dad saasna waa jiraan marka dad kale waxaa jira ayakana safrahay sida adigu sheegto oo dhahayo meeshaan labaatan iyo saddex saac iyo labaatan saac inaan soomo iima sahlana marka yani haranaayo laakiin fursadaas dadku ma wada haystaan marka anigu waxaan dhihi lahaa oo aan rabaa inaan ujeediyo culamada muslimiinta ah caamatan inay keenaan xal muslimku ay jaaliyada qarbiga ku nool ay ku soomaan oo la wada raaco ilaahayna waxau nagu amray inaan dhammaantayn asiga wada caabudno kutiba calaykum uu nu yiri kutiba calaa furaadakum nama dhihin kulligiin baa laydinka rabaa marka way fiicnaa laheyd in la helo marka runtii xaqiiqatan waa qadiya fikiya oo u baahan in la cilaajiyo oo baaritaan badan u baahan hadda sanadka hore waxaan xasuustaa mar ay ay ay mataqaanaa majliskan oo oo oo ku yaalo oroba eefataawaha iyo buxuusta loogu talagalay inay qadiyadda ay yara irjaa'iyeen ay sanadan u dib dhigeen hadda waan sugaynaa hadda wafdi culamaa oo meeshaan ka baxayo hadda jaray sagaalka bishii june marka waxaan sugaynaa natiija insha allah dhinaca kale waxaan rabaa inaan ka faa'iidaysto mimbarkan galabta aan aan saaranahay oo ah meelay ummadda soomaaliga wada maqlayso waxaan rabaa ummaddan ummadnimo ayay mataqaanaa runtii u burburtay ummadda soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa institution iyo mu'asasaad iyo iyo leadership waa muhiim noloshay muhiim u yihiin laakiin waxaa ka muhiimsan umadnimada ummaddan in lasoo celiyo nationhoodka ummaddan in lasoo celiyo nationhood nationhood haddaa maqashid ama umadnimadan waxay ka cibaaro tahay macaani fara badan oo nabiga dhaxal reebay calayhi salaatu wasalaam hoos ummadda u reebay oo cadaaladda ay ka mid tahay raxmada ay ka mid tahay amaanada ay ka mid tahay waxa ay kamid tahay aliifaarka wax la yidhaha altruism wax la yidhaha nabi maxamed sal ly slam saxaabadiis wuxuu ku bari uu ku tarbiyeeyey qimada ugu sarraysa ee umadnimada ay gaarto oo ah haddii lagu doorimaadiyo naftaada iyo nafta walaalka inaad nafta walaalkaa doorato waa meesha ugu sarraysa oo ilaahayna uu ku amaanay oo ma kana lii min cilmin bilmala-i ilacla an yakhtasimuun xata almala alacla malaa'igta ilaahay isweydiisay what a kind of society is mohammed building moxamed nuuca bulshadau dhisaayo maxay tahay isweydiiyeen calayhi salaatu wasalaam kolkaana ilaahay uu ka jawaabo u yihi waladiina ja waladiina tabawa-u daara waliimaana min qablihim yuxibuuna man haajara ilayhim sifaadkii lagu tilmaam waxaa kamid eeday wayuutiruuna calaa anfusihim marka waxaan u baahannahay si umadnimadaa loo soo celiyo fursadan hadda taagan ee soomka ah waa meesha ugu haboonaan isleeyahay in umadnimada lasoo celiyo ummad u arkayso institutionska aan dhisayno ama baarlamaan ugu yeer ama maxkama ugu yeer ama hadduu alla kuure cabinet wasaaradeed ugu yeer wax kasta ugu yeer dad u arkaayo inay tahay wax la yidhaahdo their ownership waxay ayaka leeyihiin uu arkaayo waxaan is leeyahay majhuudaad fara badan ayaa loo baahan yahay in umadnimada lasoo celiyo waxaan kaloo baaq u dirayaa walaalahayna yani ayagana la yidhaahdo alxarakata shabaab waxaan leeyahay walaalayaalow ummadda aad baabi'inaysiin waa ummadiine ummadiina unaxariista bishaan ilaah ha ku caabudina dhiigga muslimiinta inaad daadisiin ha ku caabudinina billah calaykum waxaan leeyahay ummaddan haddaad islaam u ogoshihiinna talada dadka siiya maxaa yeele qadaayaadka damawiga ah waxay kamid yihiin waxyaalaha u muhiimkaa in laga tashto ilahayna wuxuu yiri amru mashuura baynahum haddii aad u arkaysin ummadda muslimiin waayo haddaadan muslim u arkin ad ummadda leedihiin muslim ma ahana waxaa idin leeyahay dagaalka waxaa u wadiin wadanka gaalaha kusoo duushay waay marka gaal gaal in looga hiiliyana macna ay faa'iidadiisa ma jirte fi shalta xaalatayn xuja baa idinku oogan allah allah fi ummatikum ilahay ummadda uga baqamaan leeyahay insha allahu ramadaankana intaan dhiig muxaram ah aan ilahay ku caabud lahayn aan ku caabudno waman axyaaha fakana man fakana ma axya annaasa jamiican aan ilahay ku caabudno hada wallahu aclam waad mahadsan tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi waxaan sidoo kale jeclay inaan u mahad celiyo sheekh maxamed cabdi daahir oo ku sugan magaalada cardiff ee dalka britain cabditawaab sheekh axmed oo ku sugan magaalada riyaad ee dalka sacuudiga iyo sheekh cabdiraxmaan sheekh muxiidiin celi oo ku sugan magaalada gotemburg ee dalka sweden dhammaantiin aad baad u mahadsantihin mudan baarak allahu fiik kulliga waa idin salaamaya sheekh Salaam alaikum.
cabdiraxmaan
barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maxamed cabdi sandheere ayaa nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington markana bal aan weydiiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweyn ahay sandheere mahadsanid falastiin war goor dhoweedna soo gaadhay kana yimid aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegaya in madaxweynaha maraykanka barack obama uu dhammaadka bisha julaay ee sanadkan booqan doono dalka etoobiya halkaasi oo uu kula kulmi doono madaxda etoobiya iyo weliba hogaamiyaasha dalalka qaaradda afrika madaxweyne obama ayaa isla bishaasi julaay magaalada nairobi ee dalka kenya ka qeybgelaya shir lagaga hadlayo horumarinta fikradaha ganacsiga dhinaca dalka maraykanka gudihiisana ninkii caddaa ee loo xidhay dilkii uu ka geystay kaniisad taariikhiya oo dadka madoobay ay leeyihiin ayaa lagu soo oogay sagaal qodob booliiska magaalada charleston ee gobolka south carolina ee dalka maraykanka oo ah goobtii uu dilku ka dhacay ayaa jimcihii maanta sheegay daylan rof oo koob iyo labaatan jir oo ah nin dalka ninka dilka geystay ayaa la kulmaya eedeymo dembiilanimo oo ah inuu hub si sharci darraa u haystay waxa uu ballansan yahay inuu maxkamad hor yimaado labada duhurnimo xilliga bariga maraykanka kulanka maxkamadda ayaa lagaga hadlayaa in damiin lagu sii dayn karayo iyo in kale dhinaca wararka caalamkana kooxda caalamiga ee xuquuqda aadamaha ayaa waa human rights watch ayaa ugu baaqday midooda yurub inuu sii wado howlaha raadinta iyo gurmadka ee muhaajiriinta magangelyo doonka maadaama kumanaan magangelyo raadisahay ay kasoo gudbayaan badda mediterraneanka oo yurub na u gudbayaan iyadoo yurub ay la dala dhacayso inay horumariso siyaasad cusub oo wax lagaga qabanaya arrimahaasi hay-adda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa baahisay warbixin ugu baaqaysa hogaamiyaasha midowda yurub inay mudnaanta siiyaan xuquuqda aadamaha marka ay gaadhaan su-aasha ku saabsan muhaajiriinta kulankooda uu toddobaadka dambe dhacayo mahadsanid sandheere markana kaalmihii sugaanta waxaan filayaa meelo badan oo geeska afrika horaa looga afuray annaga laakiin weli kala barba ma gaarin sax marka bal kaalmihii een, sugaanta bisha ramadaan aan ugu talagalnay
وأيام الخير إلهي نفراي أن ودا سجينة أبشر استربنا الله قوة ومستي أمركي سقاتي أفعلا كصومه أفراي أفراي الله أكبر الله أكبر سبحان الله الله وين لا إله إلا الله محمد رسول الله الله وين وأيام غيرك إلهي نفر intaasna waxaanu kusoo gebagabinaa idaacaddii fiidnimo inta haddii la dhahdo lixdii barka beris waxaanu kulmi doonno anigoo ah maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinka tegaya sidaas iyo rabada wanaagsan أمركي سقاتي أفعلا كصومه أفراي أفراي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.